gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada kismaayo daahir xuseen cabdi ayaa xariga ka jiray garoon macmal ah oo laga hirgeliyey xaafadda midnimo ee magaalada kismaayo hirgelinta garoonkan ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda u n habitat iyo n r c oo fadhigeedu yahay magaalada kismaayo daahir xuseen cabdi gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada kismaayo iyo mahad maxamed xasan gudoomiyaha xaafadda midnimo ee magaalada kismaayo ayaa u mahad celiyey hay-adaha u n habitat iyo n r c waxaan joognaa garoon ay dhiseen ay dhistay hay-adda n r c maalgelinteeda iyo mashruucana uu soo qaatay hay-adda u n habitat ay keentay maalgelinteedana ay leedahay dowladda sweden garoonkaas oo laga dhisay magaalada kismaayo xaafadda midnimo maanta ayaan xarig jarnay garoonkaa waxaa loogu talagalay oo loo dhisay inay ka faa'iidaysato magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda midnimo dhallinyaradeedu isdhexgalka bulshada iyo nabadaynta iyo horumarka bulshada loogu talagalay garoonkaas garoonkaa quruxda badan ee aadka u qurux badan ee kharashkaasi galay ee loo diyaariyey dhallinyarada waxaan rabnaa inay dhallinyarada xaafadda midnimo ka faa'iidaysato oo ay dhallinyarada kaga saaraan ururada argagixisada qabyaaladda si xun waxusheegga oo ay ummad soomaaliyadoo midaysan ay ka soo baxdo mar haddii isdhexgalkii bulshada la sameeyey loogana kaaftoomo wixii qabyaalad iyo si xun waxusocod ahaa iyo nabaddiid oo dhanba waxaa garoonkaasi aan uga mahad celinaynaa hay-adahaan soo sheegay n r c u n habitat iyo dowladda sweden oo maalgelinta bixisay aad baan hay-adahaas u soo dhoweynaynaa uguna mahad celinaynaa in badan bayna wax ka qabteen magaalada kismaayo waxqabadkooda waxyaabaha ka midka ah ee weliba aan leeyahy waxyaabaha ugu yaryar bay ka mid tahay garoonka aadka u quruxda badan ee maansha allahda ee roogga quruxda badan uu yaallo sidaa aragtayna shabaqa loogu wareejiyey garoonkaas waxaa noo dhistay hay-adahaas labada isa saaran swedhenna way noo maalgelisay n r c u n habitat sweden dhammaantiinba waan idinka mahad celinayna aad baadna u mahadsantihin ugu horrayn waxaa mahad u sugnaatay alla subxaana wa tacaala isku kaya keena annagoo nabad ah nabad qabna oo nabad ku barinay midda xigta waxaan u mahad celinaynaa hay-adda n r c u n habitat iyo dowladda sweden oo inoo sameeyey garoonka aad aragtaan ee quruxda badan isdhexgalka dhallinyarada xaafadda midnimo ka turjumahayo baahi badan loo qabay wax garoonoo inooga horreeyey uuna jirin waxaan uga mahad celinaynaa hay-adaha isku tagay iyo dowladda sweden oo maalgelisay sidaa quruxda badan ee garoonka inoogu dhiseen wax badan oo aan la soo koobi karin bay hay-addu n r c inoo qabatay kanna kuwa unbuu ka mid yahay hay-adaha sida tooska ee noola shaqeeya ee xaafaddan dib u dejinta loo sameeyey ritaaniiska wax badan ka qabtay bay n r c ka mid tahay aad baan uga mahad celinaynaa garoonkan oo loogu talagalay inay ku ciyaaraan dhallinyarada xaafadda midnimo ayaa kaalin weyn ka qaadan doona isdhexgalka bulshada